cumar raxiim duhur wanaagsan dhegeysana qodobada wararka dalsan duhurnimada idin haysana waxaa ugu waaweyn
faafahino dheeraada oo ka soo baxaya dagaal geysay khasaare kala duwan oo ka socda magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug
sababay dhimashadii dhaawac oo maanta ka dhacay duleedka magaalada garob ee xarunta gobolka nugaal
madaxweynihii hore ee galmudug ahna musharax madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed oo isaga haray hardankii uu ugu jiray ku guulaysiga tartanka doorashada madaxweynaha soomaaliya
weyne cabdiraxmaan hablaal oo beeniyey warar lagu faafiyey baraha bulshada oo sheegayay inuu u tanaasulay cabdiraxmaan cabdishakuur
ciis golofyar oo ahaa wariyihii ugu horreeyey ee baahiyey sheekada qalbi dhagax lagu gacan geliyey ethoobiya oo ka hadlay arrinkaasi
wixii ugu dambeeyey doorashada madaxtinimada soomaaliya oo ka socda magaalada muqdisho
amiirka dalka qatar oo magaala waa wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn amiirka dalka qatar oo magaalada tehraan kula kulmay hogaamiyaha ruuxiga ah ee iiraan ayatullaahi cali khumeyni
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
wanaagsan dhegeystayaal waa saddex iyo tobanka bisha shanaad ee meey sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan waxaad dhegeysateen qodobadii ugu waaweynaa warka duura idaacadda dalsan kusoo dhawaada warkii oo dhan faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal xoogan oo geystay khasaaro oo ka socda magaalada dhuusamaraab ee caasimada maamulka galmudug wareega maxamed kalfo ayaa warkan ku eegaya
dagaal xooggan oo u dhexeeya ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidanka ahlusunna wal-jameeca ayaa waxa uu saaka uu ka socdaa xaafado ka tirsan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug dagaalkan oo bilowday aroorinimadii hore ee saaka oo jimcaha ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii dhuusamareeb gudaha ay u galeen ciidanka ahlusunna islamarkaana lagu arkay xaafadaha waaberi iyo waxar cadde ee magaaladaasi qaar ka mid ihi dadka deegaanka oo la hadlay dalsan ayaa u sheegay inay weli la maqlayo rasaas goosgoosa oo ciidamada dagaalamaya ay isdhaafsanayaan waxaana dagaalka ka dhashay khasaare kala duwan inkastoo aan la cadey karin khasaaraha jira ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa galmudug ayaa inta badan xarumaha muhiimkahi iyo dabaqyada magaalada saaran halkaas oo ay ka dagaalamayaan halka kuwa ahlu sunna ay ku sugan yihiin xaafadaha waaberi iyo waxar cadde saraakiisha galmudug iyo kuwa ahlu sunna ayaa guulo ka kala sheegtay dagaalkan waxaana saraakiil u hadlay labada dhinac ay sheegeen inay qeybo ka qadeen iyagoona galmudug xustay inay weerar kusoo qaadeen ahlu sunna wal-jameeca guddoomiye ku-xigeenka magaalada caasimadda galmudug ee dhuusamareeb cabdi xaashi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ciidamada ahlu sunna wal-jameeca ay ka saareen magaalada dhuusamareeb
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله محمد وصحبه وسلم وعن ربا وعن ربا إن الله سعود سيو ددوينه شعب عاصمة السمريب إن أي استجيان حالة هذه هذه في عنتهاي واحد بهم مجرو كوحدي أو شروضياش صفو أيها صور الرساكة مقالة قيبة كمدة أيها إن شاء الله بالكريم وعن كسرنا هذا مقالة ميلا يرير أيها ودنبيان way ciidamada amniga ayaana sii baacsanaya xaaladdu marka insha allah abulkariim waa fiican tahay ha la isdejiyo dadka shacabka ha nagaadeen guryahooda ha deganaadeen dadka oo dhibkaas ka shaqeynaya oo guryaha ku jira oo dadka qixinaya oo hal cararo dhahayana insha allahu waan la xisaabtami doonaa sharciga ayaana horgey doonaa insha allah abulkariim dhanka kale sargaal lagu magacaabo falalaq weyne oo ka tirsan ciidamada ahlu sunna ayaa muuqaal uu soo duuba isagoo taagan bartamaha magaalada ku caddeeyey in magaalada kala bar ay la wareegeen ciidanka ahlu sunna wal-jamaaca
ciidamada xooga ahlusunna wal-jamaaca oo in muddaa ka maqnaay caasimadda dhuusamareeb suura gashay noo suura gashay maanta inaan dib ula wareegno caasimaddii waxaan ku suganna hadda waa magaalada bartankeedii raxfadu ka dhacayaan ayagana insha allah waa soo afjari doonaa haddii ilaahay idmo marka ummadda meel walba joogta ku shaareynayna isagoo ay xorowday gumaystii in laga xoroobay insha allah haddii ilaahay idmo mar dhowna insha allah waa
dadka degan magaalada dhuusamareeb ayaa bilaabay inay iskaga barakacaan magaalada maadaama xiise dagaal ee ka jirto islamarkaana ay ka cabsi qabaan in dagaalku uu sii xoogeysto ayna suuragal tahay in waxyeelo kasoo gaarto dagaalka dagaalka ayaa wuxuu kusoo beegmay iyadoo dhammaan madaxda maamulka galmudug ay ku sugan yihiin magaalada caasimada ee muqdisho islamarkaana ay uga qeybgalayaan doorashada madaxweynaha soomaaliya oo dhaceyso shan iyo tobanka bishan maxamed ismaan cali maxamudee kalfa warbaahinta dalsan muqdisho
dhegeystayaal wararkii ugu dambeeyay haatan naga soo gaaraya dhuusamareebna waxay ku waramayaan in dagaalka weli uu ka socdo xaafado ka tirsan magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug waxaana dagaalkaas xoogiisa uu ka socdaa qeybaha dhinaca xaafada waaberi iyo sidoo kale waxaar cadde ee magaalada dhuusamareeb khasaare kala duwan ayaa ka dhashay waxaana la isweydaarsanaya madaafiic xoogan oo qaarkood ku dhacay guryo ku yaala magaalada dhuusamareeb iyadoona muuqaal lasoo duubay lagu arkayay in guryo ku yaala dhuusamareeb ay ku dhaceen madaafiicda sidoo kalene waxaa ka dhashay khasaaro kala duwan oo sidoo kale shacab iyo asgarba soo gaaray waxaa intaa hadda la xaqiijiyey dagaalkaas ku dhintay ilaa iyo dhowr asgari waxaana ka mid ah dadka dhintay cabdalleh jaamac indho indho oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamada xoogga dalka qeybta kow iyo labaatanaad ee ku sugan magaalada dhuusamareeb kaas oo ka mid ah dadkii ku dhintay dagaalka ka socda magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaana la sheegayaa in badi dadkii deganaa magaalada ay ka barakaxayaan isla markaan ay aadayaan dhinaca magaalo waa deegaano hoostaga magaalada dhuusamareeb iyo sidoo kale dhinaca degmada gurceel ee gobol galgaduud dhegeystayaal wararkii kusoo kordha dagaalka ka socda dhuusamareeb oo hubka noocyadiisa kala duwan ay isku adeegsanayaan ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamulka galmudug oo isku dhinac ah iyo xooga ahlusunna oo saakay warar halkaa kusoo qaada wararkii dambe ayaa ku maqli doontaan wixii kusoo kordhaa dagaalkaas ka socda caasimada dhuusamareeb ee galmudug xilli madaxdii maamulka ay ku sugan yihiin magaalada muqdisho oo ay kaga qaybgalayaan doorashada dhaceysa
madaxweynihii hore ee maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa isaga haray hardankii ugu jiray ku guuleysiga tartanka doorashada madaxweynaha soomaaliya kulamo maalmihii lasoo dhaafay ka soconayay magaalada muqdisho islamarkaana ay garwadeen ka ahayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug xildhibaano sanatarro iyo sidoo kale siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanada maamulka galmudug ayaa waxaa ugu dambeyn xalay xilli dambe oo sakbar ah uu ku dhawaaqay cabdikariin xuseen guuleed inuu ka haray tartankii uu ugu jiray ku guuleysiga doorashada madaxweynaha soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed ayaa waxaa sidoo kale la sheegay in uu u tanaasulay hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo hadda kadib uu kala shaqeyn doono ololihiisa ku aadan ku guuleysiga tartanka doorashada madaxweynaha soomaaliya waxaa la arkaya sawiro la faafiyey oo markaasi ay ku wada jireen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor sanatar cabdi xasan cawaale qeybdiid iyo sidoo kale cabdikariin xuseen guuleed oo u garab taagnaa musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur warsame sanataro xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka galmudug iyo dowladda federaalka waxaana markaasi sidoo kale lagu heshiiyey in cabdikariin xuseen guuleed wixii hadda ka dambeeya uu markaasi kala shaqeyn doono cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah musharax madaxweyne in markaasi isagu uu kala shaqeeyo sidii ugu guuleysan lahaa doorashada madaxweynaha soomaaliya dhinaca kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa facebooka ayaa waxa uu ku yidhi waxaan u mahad celinayaa walaalkay cabdikariin xuseen guuleed oo ii tanaasulay si guul looga keeno tartanka doorashada madaxtinimada waxaan kaloo u mahad celinayaa madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye xildhibaanada sanatarada odayaasha siyaasiyiinta iyo ganacsatada howshaas qaybta ka ahaa ayuu kusoo gebagabeeyey qoraalkiisa madaxweynaha maamulka galmudug waa yidhaahdee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame hogaamiyaha xisbiga wadajira iyadoona sidoo kale weli lagu jiro loolan iyo sidoo kale isxulufaysi ku aadan arrimaha la xiriira doorashooyinka
markan faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya shil dhaliyay khasaaro isugu jira dhimashadii dhaawac oo maanta ka dhacay magaalada duwaadureedkan iraahdee magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland faahfaahino dheeraad ayaa kasoo baxaya shil gaari oo barqnimadii maanta ka dhacay duleedka bari ee magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland kaas oo ay yimid kadib markii gaari nooca soomaalida u taqaano iska rogaha uu ku socday xawaaro dheereeya uu mar qura ka baxay waddada laamiga ah ee duleedka garowe sidaasina uu ku rogmaday waxaana gaariga uu siday dad reermi oo guurayay saraakiil ka tirsan ciidanka ilaalada wadooyinka maamulka puntland ayaa xaqiijiyey in shilkan dhacay uu ku geeriyooday hal ruux oo kamid ahaa dadkii saarnaa gaariga oo wadada laamiga ah uu ku socday ka baxay kadib markii darawalka gaariga uu xakameyn waayey sawiro laga soo qaaday gaariga shilka galay ayaa muujinaya burbur xoogan oo gaaray gaariga iska rogaha ahaa waxaana uu siday dad reermi oo guraa ah waxaana wararka qaarkood intaa ay kusii darayaan in gaarigaas uu kusii jeeday dhinaca magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland waa shilkii labaad oo saaka ka dhaca magaalada garowe ee caasimada puntland waxaana labada shilba la sheegay inay ku dhinteen min hal qof iyadoona muddooyinkii ugu dambeeyey dureedka garowe ay kusoo bateen shirarka gaari iyadoona loo sababeynayo shirarkaas inta badan darawalada oo gaadiidka xawaaro dheer ee ku wada iyo wadooyinka oo ah kuwo aada u nadiifsan islamarkaana aan lahayn burbur taasina ay keentay in darawalada gaadiidka iyo xawaaro dheer ay ku wadaan kuwaas oo inta badan ka baxa waddada
cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo ah sarkaal ka tirsan jabhadda o l n f ayaa waxa uu soo gaaray magaalada muqdisho iyadoona sidoo kale uu kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ra-iisul wasaare roble ayaa guddoonsiiyey bilad markaasi uu ku sheegay ra-iisul wasaaruhu in ay tahay xaalmarin uu shacabka soomaaliyeed isagoo ka wakiila uu ra-iisul wasaaruhu ka xaalmariyey cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax dhibiddii dowladda ethoobiya loo dhiibay wariye cabdilcasiis golof yare waxa uu ahaa wariyihii ugu horreeyey ee markaasi qora xogta ku aadan dhiibitaankii qalbi dhagax sanadkii laba kun toddobiyo tobankii bishii agosto ee sanadkaas cabdicasiis golof yare waxaa shalay lagu marti qaaday munaasabadii ra-iisul wasaare roble uu ku xaalmarinayay cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax waxaan weydiiyey ugu horreyn sida uu ku helay xogtan iyo kulankii shalay waxa uu ku salaysnaa
waa masan tahay idle arinta qalbi dhagax toddobaad ayay taagneyd sidaa hadda sheegtayba kaalkacyaal ayaa laga soo qabtay ciidamadii nabasugidda ee maamulka galmudug ayaa gacanta kusoo dhigay muqdishoa loo soo wareejiyey dhacdo waxay iska ahayd markaas horta banaanka taalo in qof kaalkacyo degnaa ama hotel degan inta lasoo wada muqdisho la keenay warar kala duwana markaas soo baxayay toddobaad oo xaalad waxay iska ahayd oo isa soo taraysay xildhibaanay arrinta gaartay qalbi dhagaxna waa la ogaa inuu soomaaliya joogo xilligaasna xubin firfircoon ka ahaa ururka onlf etoobiyana dabcan wuxuu ugu jiray dadka aada u baadagoobeysay oo doondooneysay marka isbuucaas muqdisho lagu hayay iyo armihii kasoo baxay aada xoogaal u ahaa ama aan dabagal ku hayay maalmo kadibna waxaa dhacday in muqdisho laga dhoofiyo weliba dhammaadkii bishii agost ayay ahayd lix iyo labaatankan ayadaan umaleyna diyaarad ayaa garoonka muqdisho ka qaaday baydhabo ka dejisay kadibna goday ayaa loo gudbiyey markaasaa ismaamulka soomaalida etoobiya ilaa iyo gudaha cabdis awa la geeyey waaya cabdicasiis xogtaas intaad hesho dabagal ku samayso marka laga soo tago waxaa xajmigeeda iyo saameynteeda leh oo in laga fekera u baahan inaad daabacdo bal ka waran intaada daabicin oo warbixintaas aada bulshada iyo dadka kugu xiran aada la wadaagin ka waran bal inta istaaba ay martay arrin horta saameyn lahay ahayd dabcan anigana waxay ugu yeelatay saameyn culus xog intaas la eg oo xajmi in la sii daayo ma ogtahay waa wax aada u xoogan markay arrinta soo baxday oo anigana dad kala duwana mas-uuliyiinta oo dowladda ka tirsan ama ama hay-adaha kala duwan ka tirsan ay la wadaageen saan kuu sheegay marka hore arrinta qalbi dhagax wax banaanka yaalay ahayd waa sooti kaalkacee diyaarad looga soo qaaday muqdishoa la keenay laysma dhehaynin in loo qaadi karo muxuu ahaa etoobiya wararaa baled magaalada ku jiray wararka qaarna waxay sheegayeen in dowladda iyo ninkan wadahadal ka dhex wado madaxtooyadoo kale aan aada u xusuustaa waxay diyaarinaysay war lid ku ah wararkii aan markaas baahini oon sheegnay ninkan etoobiya loo gacangeli rabo waxaa la daawacay warqado oo laleeyahay ninkan baasboorkan ama mustabaqadiisa la daawacay wada hadalaa u socda maalmo kadibna markii la dhiibanay dad mas-uuliyiina noo sheegay qofka wariyahan inta badan soursi oo leeyahay soursi gudaha aata ama mid dibid ahaata soursigaasna markaan arkay soursi sugan inuu yahay dad mas-uuliyiin oo warkooda loo qaateen yahay markaasaan warka baahiyey waa saacado kadibna way igu soo laabatay oo dad badan inuu arrintan ma jirtaa ma dhacday xilligaas waxay ahayd lixda bilood ugu horeysay dowladda madaxweyne farmaajo ee dhacdooyinka ugu horreeyey qabsaday dhacdadaas waxaa ka horreysay dhacdada beriire marka marna qofna isma dheheynin farmaajo oo xilligii uu dalka qabanayo kusoo kambigareeyay ama kusoo ololeeyay yacni wadanayd iyo waxaas ayaa nin soomaaliyeed ayaa muqdisho laga dhoofinaa dadka waxay la ahayd arrin la yaab leh marka siyaasiyiin qaar waa isoo waceen dad kale ay soo waceen siday arrintan ku dhacday marka maalmo aan isdhahayay arrintan amee kugu soo laabataane ee- ee ilaa markiis ee, ee, ururka onlf Bayaan soo cadiyo saaray.
dhahay bayaanay soo saareen dowladda soomaaliya ninkaasay u dhiibtay Way.
markii dambena waaba- waaba- arrinta waaba sii faaftay ilaa xukuumadda ee ee qaraar ka soo saarto oo dhahda ninkaas waa dhiibnay onlfna argagixiso waa
ugu dambeyntiina dhegeystayaal ah, hogaamiyaha ah dalka iiraan iyo sidoo kale amiirka dalka qatar ayaa waxa ay ku wada kulmeen magaalada tehran amiirka dalka qatar sheekh tamiim bin xamed al athani ayaa magaalada tehran kula kulmay hogaamiyaha ruuxiga ah ee iiraan ayatullah cali khamani iyo sidoo kale madaxweynaha dalkaas sida ay sheegtay wakaalada wararka ee iiraan ee loo yaqaano erna waxa ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo quseeya labada dal ee dadaalada dib loogu soo celinayo heshiiska nukliyeerka sanadkii laba kun shan iyo tobankii u dhexeeyey tehraan iyo quwadaha adduunka iyadoo wadaxaajoojada ay burbureen kadib markii dhinacyadu ay isku mari waayeen sheekh tamiim bin xamed ayaa door muhiim ah ka ciyaaraya dhexdhexaadnimada iyo wadaxaajoojada khilaafyada arrimaha siyaasadda iyo dibadda ee gobolka iyadoo xiriirka uu la leeyahay xukuumadaha washington iyo tehraan oo u saamixayso soo gudbinta aragtiyada u dhexeeya labada dhinac amiirka qatar ah oo khamiistii booqasho ku tegay iiraan ayaa markii uu la kulmay madaxweynaha iiraan sheegay in uu aaminsan yahay in xaalka waa xalka uu ku jiro wadahadal sida ay qortay wakaaladda wararka rasmiga ah ee iiraan labada hogaamiye ayaa ka wada hadlay arrimo kale oo ay ka mid yihiin xaaladda afghanistan ciraaq syriya iyo dalkii yemen hogaamiyaha ruuxiga ah iiraan ayatullah cali oo leh go-aanka kama dambeysta ah ee arrimaha gobolka ee dalkiisa ayaa intaa uu socday kulanka uu la lahaa amiirka qatar sheekh tamiim waxay isla qaateen islamarkaana sheegeen in labada dal ay xoojinayaan xiriirkooda dhaqaale iyo midka siyaasadeed laakiin waxa uu ku booriyey dalalka carabta gaar ahaan qatar in ay taageeraan khilaafyada Fali- waa qadiyadda falastiiniyiinta oo dagaal kula jirta israa'iil oo uu ku tilmaamay cadow iiraan ah booqashada amiirka ayaa imaaneysa iyadoo bishii februaayo ee sanadkan madaxweynaha iiraan ibrahim riisi isna uu booqasho ku tegay magaalada dooxa ee caasimadda qatar warkii dhegeystayaal aad ka dhegeysaneyseen idaacadda darsan ee magaalada muqdisho waanagan tahay shacidii warkii soo waxaad dib uli kartaa radio darsan dot com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel